bismi illaahi raxmaan iraxiim kulanti wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkii xulashada daljir barnaamijka xulashada daljir oo idinka imaanaya magaalada muqdisho waxaa idiin fududeysay shirkadda isgaarsiinta ee golis qodobada ugu waaweyn barnaamijkana waxaa ka mid ah dab qabsaday xaafad ku taala magaalada boosaaso oo sababay dhimasho dhimashada laba caruura iyo waxyeelo kale
dadkameel kasoo budhaybaa socota dhagsoonadaasoo aada u fara badan oo wax lasoo koobi karo aan ahayn dhibaatada jirta waxaa ka mid ah markii deegaanka xiriir oo ka tirsan degmada isku shuban ee gobolka bari oo ka mid noqotay meelaha ay ka hortay raxmadda eebe reer guuraa badanna ay u hayaameen
laakiin dadaalo dheer oo aan wadnay kadib ilaahay mahaddi waxaa suurtagal noqotay in rediyo galgaduud uu hawada dib ugu soo laabto haddaan nahay bahda soma dalladda soom oo soo dhoweysay raadiyo galguduud oo dib hawada ugu soo laabatay kadib muddo badan oo ahlu sunna ay u xirnayd puntland iyo kililka shanaad oo isfaham ka gaaray dagaal khasaare dhaliya oo ka dhacay dhowaan deegaanka dudun ee gobolka mudug toddobiyo labaatan gaari oo nooca xamuulka qaada oo ku xaniman duleedka degmada xarfa ee gobolka mudug iyo qodobo kale oo quseeya arrimaha soomaaliya marka horese kusoo dhowaada warkii dunida iyo weriye sube sheekh cabdiqaadir
maxsanid maxamed cabdulaahi kooshin ilaa saddex aruur ayaa xanuunka shubanbiyoodka ku dhigmatay degmada hoosingo ee gobolka jubbada hoose guddoomiyaha magaalada hoosingo ee gobolkaasi jubbada hoose ayaa waxa uu sheegay in saddex aruur ah ilaa iminka ay u dhinteen xanuunka shubanbiyoodka islamarkaana goobaha caafimaadka la dhigay siddeetan ruuxa carruur iyo dad waaweyn iskugu jira hay-adaha caafimaadka ee qaramada midoobey iyo maamulka jubbaland ayuu ugu baaqay inay gargaar deg dega la soo gaaraan islamarkaana ay ugu deeqaan dawooyin lagula tacaaliyo dadkaasi xanuunka shubanbiyoodka uu ku dhacay ugu yaraan koob iyo labaatan qof ayaa ku geeriyootay afariitamiyo kalna ay ku dhaawacmeen kadib markii qaraxyo mataana ay ka dhaceen suuq ganacsiga ku yaalla bartamaha caasimadda ciraaq ee bakhdaad qaraxyadan ayaa ka dhacay goob ka mid ah suuqa lagu iibiyo qalabka gaadiidka sida laga soo xigtay saraakiil ka tirsan ciidanka boliiska ee ciraaqa ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi khasaaraha badan ee dheliyey golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa sabtida maanta wakhti dambe ee kulan ka yeelan doona xabajoojinta laga gaaray waddankaasi ee syriya waxaana soo qabanqaabiyey qaraarkaasi ee waddanka ruushka qaraarkan qabyada ayaa waxaa ku qoran in sidoo kale gargaar deg dega la gaarsiiyo goobaha rayidka ee waddankaasi ee syriya xabajoojinta laga hirgeliyay waddankaasi ee syriya ayaa waxaa ka soo shaqeeyey ruushka iyo waddanka turkiga waxaana bisha soo socota lagu wadaa waddankaasi khazakistan inay ka dhacaan wadahadallo nabadeed oo u dhexeeya mucaaradka syriya iyo dowladda waddanka suuriya dowladda waddanka shiina ayaa waxay ku dhawaaqday in ay mamnuucday dhammaan foolmaroodiga iyo in ka ganacsi lagu sameeyo wixii ka dambeeya sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka tallaabadan ayaa ka dambeysay markii ururka caalamiga ee ka hortagga ganacsiga foolmaroodiga ay shir yeesheen waxaana dowladda waddankaasi shiina lagu eedeeyey in celcelis ahaan boqolkiiba toddobaatan ay ka ganacsato foolmaroodiga sagaashan iyo saddex joornaliste iyo ururo warbaahineed ayaa lagu dilay waddankaasi afghanistan sida warbixin ay soo saartay guddiga caalamiga ee joornalistayaasha ee adduunka ee loogu talagalay dhammaadka sanadkan labada kun iyo lix iyo tobanka warbixintan ayaa waxay tilmaamaysaa in afghanistan iyo ciraaq ay noqdeen labada waddan ee ugu daran ee lagu dilo hawaaweyn rabbiba waxidaad wada taqaaniine adeegga kulnasa balaas waa adeeg macaamiishu ku xidhato moobilkooda si marka la wacayo ay u dhegaysato macmiilka wacaya waxaa lagu soo kordhiyey in ciddii u baahan loo geliyo xayisiin loogu diri doono liistiga kulnasu waxaa xayisiis ku samaysan kara ganacsatada bahda waxbarashada iyo cid kasta oo u baahan kulnaso oo ku nasteex kuna nagow inta uu qabanayo macmiilka aad wacayso goolis waxa ay ugu tala gashay adeegga kurnaso si aad u sii dhegaysato cod macaan oo suugaan soomaaliyeed ah nasiido ama cod kale oo aad dhegaysato inta uu qabanayo taleefonka haddaba adeegga kurnaso kurnaso oo ku nagow adeegga kurnaso
aynu ku bilaabana sidai qodobada barnaamijkeena aad ku maqlayseen dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan magaalada boosaaso wararka naga soo gaaraya waxay sheegayaan in dab abu qabsaday xaafad ku taalla magaalada boosaaso oo sababay dhimashada laba caruura iyo waxyeelo kale waa kan waryaheena xasan haykal oo warbixintan kasoo jeedinaya stuudiyaha daljir ee magaalada boosaaso
shantan carruurta ah oo ay da-dooda u dhexaysay afar sano jir ilaa iyo shan sano jir ah ayaa laba ka mid ah waxay u geeriyoodeen oomigii ka soo baxay dabkii ka kacay dabqaad ay carruurtan hooyadooda ay uga shidaysay kaneecada guriga iyadoona arrintan hooyadan uga gol laheed ah sidii ay kaneecadan uga dili lahayd carruurta hooyadan carruurta dhashay ayaa sidana loo xaqiijiyey waxa ay dawooyin u doonatay xilli ay xanuunsanaysay farmasiyi ka agdhow guriga taasi oo sababtay intii ay ka maqneen carruurtan in uu dabka uu qabsado waxaana ay carruurtan ay ku neefqabatoobeen uumigii amaba qiiqii ka baxay dabkaasi ka dhashay dabqaadka mana jirin carruurtan wax dhaawac ah oo jirkooda ka muuqday sidaasi waxaa daljir u xaqiijiyey xildhibaan maxamed maax colow oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada boosaaso oo dhacdadan la socday anigoo ah maxamed maax colow kana tirsan xildhibaanada golaha deegaanka una qaabilsan qaybta arrimaha bulshada sida lay sheegay labada dhimatay shan jir iyo afar jir weeye kuwa kalena waxyaga kasii waa waaweyn sidoo kale waxaa lay sheegay islanta inay xanuunsatay farmashi aaday islamarkaasna ay dabka ay ku gubteen uu yahay kaneeca ay uga shiday foox yar ugu riday dabqaad yar fooxa ku riday oo iyadoo la dadaalayso leh adamaaba ay hooyo tahay kaneecada ha ka caradho sabab intaasaa u noqotay sida lay sheegay
ha marka saddexda kale xaaladooda ka waran iyo xaaladoodu waxaa laleeyahay dab badanoo dushooda ka muuqda ma jiro laakiin uumigii isku xiray baa xagga baadilka aada uga xanuunsan yihiin dadkaasna waxay u baahan yihiin gurma deg deg ah oo xag biniaadantinimoa ayay u baahan yihiin aniga waxaa laga keenay shan carruur ah laba markii lay keenayay nolol fiicanna kuma aysan jirin saddex way roon yihiin hadda xaaladooda caafimaad way fiican tahay xogta keliya ee aan hayo waxay tahay carruurtaasi ma aysan guban carruurtu qiiqii ayay ogsijiin ku waayeen wax dab ah kama aysan muuqan jirkooda sidaasi ayay wax u dhaceen haddana way fiican yihiin wax xog ah oo intaasi dheer ah oo dhaafsiisan kuma siin karo sidaas waxaa ii xaqiijiyey doctor shandheeye oo ah agaasimo ku-xigeenka isbitelka weyn ee magaalada boosaaso ahna dhakhtarkii carruurtaasi loo geeyey oo la tacaalay xaaladooda caafimaad oo aan khadka taleefonka kula xidhiiray haddaba mas-uuliyad intee la eg ayaa ka saaran inay ka taxadaraan bulshada iyo sidoo kale waalidiinta dabkan soo nonoqday sababana khasaaraha isugu jira dhimashada iyo dhaawaca sheekh cabdirasaaq xuseen ciise oo ka mid ah culimaa udiinka puntland ayaa waalidiinta u diray fariintan bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wasala allahuma calaa sayidina maxamed horta arrintaa dhacday oo ah hooyada dabqaadka dabka uga tagtay ilmaha ee gurigana ku xirtay ee wax raafsatay wacyigelinteedu waxay aada iyo aada iyo aada iyo mas-uuliyadda koowaad ay saaran tahay aabbaha guriga inuu hooyada wacyigeliyo maxaa yeelay mas-uul baa laga dhigay xadiiska nebigana wuxuu leeyay kullukum mas-uulun waa mas-uulun can raciyat qof walba waa mas-uul mas-uuliyaddiisaa la raaciyey haddana waa in mataqaana dawladdu lafteeda iyo aqoonyaanka iyo wasaaradda iclaamka iyo kulli mar walbaba caafimaadka wasaaradda caafimaadka marka ku shaqaleeyo dhakhaatiirta waxaas oo dhan waxaan rabaa wacyigelin dadka telefisyoonka in laga siiyo idaacadaha laga siiyo in maxa caafimaadka wax u dhimaayo waxyaalaha dhibka keenaya dabka khatarta uu leeyahay wacyigelin fiican maxaa yeele qofka hadduu wacyigelin haysto waxaa kaloo jira adduunka kale dunima dunida carabta iyo dunida kale o dhan dadka aqoonta le anaga dawladeena waa burburtee weliyaha waxaa la dhigtaa bahasha wax laga dam lagu damiyo xataa hadday waalidku dhex joogto waxaa la sameeyaa ee bahasha laga damiyo oo literka dhan oo meel la qabta leh baa la baraa saasaa loo buufiyaa saasaa loo damiya hadduu dab kaco waxaas oo dhan waxa weeyaan waa wacyigelin dadku ay haystaan midda labaad diinteenuna waxay qabtaa weelasha iyo nadaafada iyo markii habeenkii la seexanayo in dabkana la baktiyo in maxaanku raa weelasha la wada daboolo marka waxaa loo baahanya dadka wacyigelin hooyooyinkana inay mas-uuliyad weyn iyago laftooda ay saaraan oo wacyigelintaa la socdaan ayaa loo baahanyaa haddaba sidee looga hortegi karaa khatarta noocan oo kale ah marka ay timaado kuwaasoo inta badan ay ka dhashaan korontada iyo dabka taasoo ay waxyeelo kala duwan ay ka soo gaarto qoysaska ku nool xaafadaha magaalada boosaaso iyo sidoo kale kuwa barakacayaasha haddaba waa kan mar kale xildhibaan maxamed maax colow oo ah su-aashaasi hordhigay
dhammaan waxaan bulshada u sheegaynaa in laga digtoonaa dayacaas haddayse dhacdo in lala soo xiriiro baraha dabdamiska ama la gato dabdamiska yar oo loo isticmaali karo oo guriga la geysan karo in laga taxadaro dadka masiibada ah oo naf iyo maalba rogaaya una dhalanaya si badan gaar ahaan qaabaha uu ka dhasho waxa uu- iyo meelaha uu ka dhasho waxa ugu badan barakacayaasha iyo korontada oo si badan wax u laysoo nafo badan lagu waayey lixdii bilood ee lasoo dhaafay magaalada boosaaso waxaa ka dhacay daba fara badan oo isdaba joog ah kuwaasi oo gaaraya soddon iyo sideed daba taasoo ay ku timida dayacad ka timida bulshada qaybaheeda kala duwan sida uu yidhi mar kale xildhibaan maxamed maax colow lixdii bilood hadda lasoo dhaafay ilaa iyo hadda waxay maraysaa toddoba iyo soddon dab kii soddon iyo sideedaadna wuxuu dhacay habeen hore dababkaasoo si dhacdooyin kala duwan u dhacay badankoodna daayac iyo waxay u dhaceen iyo farsamo xumo waxayna ka ka dhashaan noocyo kala duwan noocyadaas kala duwan oo ah kow waxa ka ah korontada laba waxa ka ah burjikooyinka dabka looga tago sigaarka insha allah bimilaahi kariim biibi gaaska iyo yani daayac kale oo kasii badan oo si badan u dhaca shirkadaha korontada ayuu xildhibaan maxamed maax colow waxa uu u sheegay in ay qaadi doonaan mas-uuliyadda ka timaada fiilooyinka fiiqan amaba dayacad ka timaada korontada ay mas-uulka ay ka yihiin kadaa korontada waxaa oran lahaa korontada ka dhasha oo sidaas oo kale ama meesha ka diirdiiranto ama dab qarxay ha ahaado oo shoor qabsaday ha ahaado iyaga ayaa looga baahan yahay inay seefgareeyaan markii hore ka taxadaraan haddii ay saas oo kaleeto koronta wax dishana waaba dhacday oo waxa weeye shirkadii dabdamiskaasu waxa weye dabkaasu ka qarxay korontadeeda iyada ayaa arrintaas hoos tegaysa waxaa la weydiin doonaa insha allah bidnilaahi kariim mas-uuliyadda iyagaa la weydiin doonaa waa dhacdadii ugu xanuunka iyo tiiraanyada badneed ah oo ka dhacda magaalada boosaaso sanadkan sii dhammaanaya ee labada kun iyo lix iyo tobanka xasan haykale radio daljir boosaaso
deegaanka xudhiira oo ka tirsan degmada isku shuban ee gobolka bari ayaa ka mid noqotay meelaha ay ka hortay raxmadii eebbe reeguuraa badanna ay u hayaameen haddaba culays badan oo dhinaca deegaanka ah ayaa halkaasi laga dareemayaa waxaana sidaasi raadiyo daljar u sheegay bashiir maxamed cali oo ka mid a odayaasha deegaanka xudhiiro oo arrimahaasi uga warramay waryaheena xasan haykal
walaalow waxa weeye alxamdulilahi rabbilcaalamiin deegaankan xiriiro roob iyo abaartii kabacdi roob baa ka da-ay roobkii ka da-ay hadduu ka da-ay waxa weeye waa la isugu soo guuray ummad fara badan baa isugu soo guudhay ummadaasoo waxa weeye deegaamo badan ka socota oo waxa weeye baa usoo guurtay sida haddeer waxa weeye meelaha laga socdo waxaa ka mid ah gobolka waxa weeye mudug oo kaleeto biitaale ceel ceel bardaale iyo wisil deegaanka mudug awrtii ka tegeeliyo halxoolii ka yimi waa socda markaan ka dhigo degaan degaanka la yidhaahdo ceerigaabo waxa weeye huluul yudle ceel afweyn bar adag wax dadkimaay kasoo gudhay baa socota egsimadaasoo aada u fara badan oo wax lasoo koobi karo aan ahayn dhibaatada jirta waxaa ka mid ah markii deegaanka waxaa jooga dhowr iyo to kob iyo toban qof oo booliska puntland ah markii boolisku gilibkiiba gaari lagu daray iyo odayaal kale oo isxilqaamay oo adigu ilaa soddon oda dhalinyaro iyo odayaal isugu jira oo inay dadkii kaxayaan oo dejiyaaniin oo meelaha ay eh, ku habboon dejiyaaniin loogu talagalay waxaa jira in tiradaa ka badan oo iska socota oo baabuur kiraa haysido oo dooxooyinkii meelo bartamahoolaa iskaga furaaya oo insha allahu aan xiriyo ahayn oo u baahan baabuur kale in loo qabto meel degaana la geeyo oo insha allah la dejiyo waxa kale oo intaa dheer wadanka waxaa ka jiray abaar baahsan abaartaasu xoolay laysay xoolihii baktigoodii wuxuu walaa wadooyinka xoolihii wadooyinka hadday walaayin haddana roobkii baa yimi xooluhu laayey xooluhuu laayey baktigoodii baa yiil haddana waxaa yimi xoolihii baabuurta wadada dadkii soconayey baabuurtii oo xoolihii soo baktisay oo xoolihii oo baabuurta kusoo baktiday kuwii ay dejiyeen oo baktiyey baktigii oo hadda yaallaayo oo kii abaarta iyo kii roobka iyo kii xoolihii soconayay isugu yimi arrintaasoo halis u saaran dee in cudurra ka dilaacaanin oo jiro ka dilaacdo oo u baahan ka hortag arrimahaas waxa weeye arrimaha ugu daran bay ka mid yihiin
marka waxaad leedahay eh, dadkan soo hayaamay ee soo noqdoontay een, qorshe la-aan bay ku socdaan meele degaan male xeryo oodan ma laha baad i baad un bay soo doonteen biyo ma dhowa culays bay soo saareen miyaa leedahay deegaankii
deegaankii culays aan xamili karin bay soo saareen oo waxa weeye dhinac culayska xamili karin dadki waxay u baahan yihiin dejin bay u baahan yihiin deegaankii oo la tuso bay u baahan yihiin waxa weye meeshii biyaha lahayd bay u baahan yihiin intaa wixii awoodda iyo dee annaga xaqna waa ku leeyahay oo wixii awoodda iyo waa qabanay wixii way naga tanbadatay hadda waxa weeye waxaa la dhowr baabuur baa la kireeyey dhowrka baabuuroo la kireeyey dadkaa sidii xeryaa lagu gayin lahaa si laysu bedeli lahaa sidii loo kaxayn lahaa logta deegaanka isu xilqaamay oo shidaalka iyo naaftada iyo iyagaa isu xilqaamay hoogaa dee waxa weye haddana muddadu muddo asbuuc iyo saayida bay nagu socotaa way naga tanbadatay waa dhinaca culayska weeye dhinaca jirada banogudu waxa weeye dadkii xeryi may guryi ma yaqaaniin baabuur cagabadana xoolii wada baabuurta cagabadantaa xilli dadkii dadiinlaa maqan yahay bay soo toosaysaa waxadi bay baabi'inaysaayo taayir ku baabi'inaysaayo waxa way iska gelaysaa nimanka darawalada aha mas-uul ma wada dadkii meelaan degaan ahayn bay dejinayaanin oo dhigayaan dadkii haddana xil waa hur noo taalbaasiyo oo in gaari haddana la kireeyo oo reerkaa lagu qaado oo meel degaana la dejiyo waxa weeye waa tan kaleeto marka culayskaas isugu jira dee arrintaas noocaas oo dejinta dadka ah iyo arrinta caafimaadka oo aan haddaan looga hortagin oo baktigaas gaaray oo kii abaarka iyo kii roobka iyo kii xoolihii soconayay isugu jira iyaduna waxa weeye kahortag bay u baahan tahay oo naga tan badan weeye waayahay idinka ka odayaal ahaan maxaa tallaabo aada qaadeen markii arrintan ay dhacdo oo degsiimada meesha isugu timid waa dareemi karta amnidaraa ka dhalan karta sidaa sheegtay xanuunaha ka iman kara marka maxaa wacyigelin aad samayseen wacyigelin waxaan samaynay marka ugu horeeya baabuurta waxa weeye magaalada koonaheeda waxaa jooga ciidan baa la dhigay iyo odayaal iyo dhalinyaro dadku degaanka waa lala socotaayo waxa weye dad isu soo guuray oo puntland iyo somaliland dadkaan bay isugu jiraaniin somaliland markaan ku leeyahay dee waxa weye sool iyo sanaag punt waxa weeye puntland iyo somaliland way isugu jiraan way ku wada tirsan waan ognahay laakiin waxaa maraya meesha tan dirtii waqooyi baa maraysa oo dee waxa weeye baa maraysa oo somaliland dadkii waxaa la samaynayaa markoosaan bal meesha magaala laga soo galo taloolayaal iyo ciidan baa jooga deegaankee weye xaggee weye reerbe waa la kala dejinaya dadka waa la kala duwaya idinku halkaa u leexda idinku halkaa u leexda idinku halkaa u leexda deegaanka baa dadka sidaa loo kala dejinayaa waa xil aan nagu iska saaray tan kaleeto dee arrintaan kuleeyahay baabuurtaa kiraysan oo dadka kala dejinaysa oo ka hormaraysa oo waxa weeye wacyigelinta samaynaysaana waa xil aan nagu iska saaray wixii annaga oodayaaha waan qabanay laakiin wixii naga tan badan baanu de waxa weeye cabatin ilaahay baa loo cawdaa baanu bini aadanka ogeysiinayna iyo dawladda puntland waayahay naqa markaa ma ku filan yahay degsiimada isugu timid meesha maya maya maya maya waxaan sheegaynaa waxa hadda ku socda meeshaas waxa ku socda haddaanay ka joogsan oo laba maalin saddex maalin ugu dambaynayan ka joogsan waxa weeye waashatan naqdaa laga soo doontay laakiin khatar bay waxay u tahay in waxa weye haddii laysdul furo laisku neefsado wadanka cag la saaray baabuur taaya ku dishay walahi niyo xaaladeeda aada xaaladda u adagana badisay weeye waaya xagga isgaarsiinta bal ka waran dhanka isgaarsiinta waxaa isgaarsiinta waxaan ka oda codsanaynaa waxa weeye shirkadda golis waxaan ka codsanaynaa annaga meeshaan waxa weeye bitays yar oo aan awal annagu ka cabanaynay baan noo saaraa hadda dadkii degaanka ahaa ummadaas waxa weeye xoolaha ninkii shaaha cabaya maqaaxida cunaayay ama shidaalki gadanayay moobil buu wataa sahal baa ugu jira shirkada goolis baa ka shaqaysa shirkada kale kama shaqeeyaamin sahalkii wuu u bixi waayey waa mashquul ninkii saddex goor markuu ku celiyay afar goor lacagti way iska raacday hadda hurudbati waa iska raacday ama ninkii waxa dadkii isma yaqaanaa haddeer adigu waxa weeye nusaac baa isoo garaacaysa markan ku badan nusaac baa ku garaacaya wax gelaayo male marka waxaan ka codsanaynaa shirkada golis inay waxa weeye de shirkada waxa weeye shirkada abaaraha iyo jilaalada shirkad fiican oo ka qayb qaadata bulshada weeye arrinta aan sheegaynana in naga qayb qaadato culayska naga badan btkiskana noo kordhiso adeega bulshada ay hesho oo adeeg ku filan hesho baan ka codsanayna aadta noogu daran weeye
bashiir oo xasan u warramayay ayuu kaasi ahaa barnaamijkii xulashada darjaroodeen ka imaanaya muqdisho ayaan weli bartanka uga jirnaa radio galguduud oo ah idaacad madax bannaan oo ka howlgasha magaalada guraceel iyo dhuusamareeb ayaa dib hawada ugu soo labatay kadib markii ay afar iyo tobankii bishii noofembar laba kun iyo lix iyo toban oo afartan iyo shan cisho ay kasoo wareegtay ay u xurnayd kooxda ahlu sunna dib u furitaanka radio galguduud ayaa timid kadib wadahadal hufan oo dhex maray mas-uuliyiinta maamulka gobolada dhexe iyo sidoo kale maamulka radio galguduud xogayaha guud ee soomaa ismaaciil sheekh khaliif ayaa hadal kooban ku soo dhoweeyey go-aanka idaacadda lagu fasaxay
ugu horeyn waxaan jeclahay inaan hambalyo idhaahdo mas-uuliyiinta iyo howlwadeennada idaacadda radio galgaduud oo mar kale hawada dib ugu soo laabtay kadib muddo dheer oo ay hawada ka maqnaayeen kadib markii maamulka gobollada dhexe ahlu sunna ay hawada ka saareen waan soo dhoweynaynaa ugu horeyn inagoo aada uga xun inagoo aada uga xun in markii hore iyadoo aan wax eedeyna ama qaab nidaam ah aan loo soo marin in hawada laga saaray idaacaddaas laakiin dadaalo dheer oo aan wadnay kadib ilaahay mahaddi waxaa suurtagal noqotay in radio galgaduud uu hawada dib ugu soo laabto haddaan nahay bahda soma ama ururka warbaahinta soomaaliyeed oo ay ku midaysan yihiin soddon iyo siddeed idaacadood oo ka howlgala guud ahaan soomaaliya waan soo dhoweynaynaa in radio galgaduud oo xubin ka ah somaali media association ama ururka warbaahinta soomaaliyeed ay xorriyaddoodii dib u heleen islamarkaana ay shaqadii dib u bilaabeen waxaanan jecelnahay guud ahaan maamulada iyo gaar ahaan maamulka gobollada dhexe si loo ilaaliyo wada shaqaynta iyo xiriirka u dhexeeya idaacadahaasi ku midaysan halka dallad ee soddon iyo siddeedda idaacadood ah in ay ku dadaalaan mar kastaba in ay wada shaqayn la muujiyaan dalladda somaali media association ama soma oo soddon iyo siddeed idaacadood ah waxaan ognahay idaacadahaasi waa idaacado madax bannaan waxay ka howlgalaan degaano kala duwan laga soo bilaabo ilaa jubbada hoose ilaa iyo laga gaaro garowe iyo boosaaso marka cidina dan uguma jirtay ila tahay in ay khilaafaan ama ay ka hor yimaadaan idaacado tiradaas leh oo soddon iyo siddeed idaacadood gaaraya in uu khilaaf ka dhex dhasho isbahaysigaas warbaahinta ee xooga badan iyo maamul ka mid ah maamulada taa waxay keeni kartaa in wada shaqaynta iyo wararka maamulkaas uu leeyahay la saaro xanibaad oo laga joojiyo inay ka baxaan dhammaan idaacadaha ku midaysan dalladaasi middaasna dan uguma jirtay ila tahay maamulada kala duwan ee ka jira dalka annaga haddaan nahay idaacadaha ku midaysan shabakadda mar kasta waxaan diyaar u nahay in aan ilaalino waxa ay ku jirto danta dalka iyo diinta innagoo aan ka tegayn madax bannaanideennana waxaan jecelnahay inaan la shaqayno meelaha kala duwan ee idaacaduhu ay ka howlgalaan iyo maamulada kala duwan ee ka jira haddii gaf uu ka dhaco idaacad ka mid a idaacadaha ku midaysan dalladda waxaa xiriir lala samayn karaa mas-uuliyiinta iyo madaxda ee dalladdaasi oo aniga aan ka ahay xogayaha guud ee somaali media association waxaan diyaar u nahay inaan ka garbaxno ama wixii khalad oo ka dhaca idaacad ka mid a idaacadaha ku midaysan dalladda la saxo marka waxaan rajaynaynaa in khaladaad badan aysan soo laaban mar kale idaacaduhuna ay mar walba ka shaqeeyaan wixii danta bulshada ah islamarkaana ay ixtiraamaan maamulada kala duwan ee ka jira goobaha ay ka howlgalaan idaacadaha ku midaysan dalladda warbaahinta soomaaliyeed ee soma ugu dambeyn waxaan jeclahay inaan uga mahad celiyo maamulka ahlu sunna ee gobollada dhexe in ay xorriyaddii dib u siiyeen idaacadda galgaduud oo ka howlgasha magaalooyinka gurceel iyo dhuusamareeb iyagana waxaan leenahay waad ku mahadsan tihiin sida wanaagsan ee aad u garateen in ugu dambeyn aad fasaxdaan idaacaddaasi in shaqadeeda ay dib u bilowdo maamulka iyo shaqaalaha idaacadda radio galgaduudna waxaan si gaara aan u leeyahay hambalyo
xogayaha guud ee soma ismaaciil sheekh khaliif ayuu kaasi ahaa
adeega hoodo ee shirkadda golis waxa uu u suurtagelinayaa bahda waxbarashada inay ku soo bandhigaan imtixaanaadkooda si ay ardayda iyo waalidka ugala socdaan mobilkooda golis iyagoo aan saf u gelin boorka imtixaanka waa adeeg ahamiyadda koowaad saaraya taageeridda waxbarashada golis waa garabkaaga nooc kasta oo bulshada ka mid ah oo aad tahay waa mid waxbarashada lagu xoojinayo ardaygana loogu sahlaya in isagoo gurigiisa jooga uu ogaan karo natiijada ama nooca uu keenay imtixaanka waa mid ka mid a horumarka laga gaadhay dhinacyada adeegga teknolojiyadda waxaana heerkaasi gaartay golis oo ah gacanta midig ee shacabkeeda si ay ugu fududaato howl maalmeedka qof kasta oo golis dugsanaya golis aniga waa garabkayga adna waa garabkaaga dhammaanteen waa gacalkeenna gugurshaaga dhallaanka u gargaara abaarta golis iyo adeegga hoodo
waa hagaaga haatanna wararka naga soo gaaraya magaalada garowe waxay sheegayaan in maanta magaalada garowe lagu daafuray qorshaha cusub ee saddexda sano ee soo socota ay ku shaqayn doonto xukuumadda puntland shirkaasi lagu soo bandhigay ayaa waxaa soo qabanqaabisay wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee puntland waxaana ka qayb galay madaxda sare ee golayaasha kala duwan ee dowladda puntland haddaba warbixintan waxaa istuud yahay daljir ee magaalada garowe ka soo jeedinaya wariyaheena maxamed lakiman
magaalada garowe ee caasimada dowladda puntland waxaa maanta lagu daafuray qorshe cusub oo saddexda sano ee soo socota ay ku shaqayn doonto xukuumadda puntland shirkan waxaa soo qaban qaabisay wasaaradda qorsheynta iyo xidhiirka caalamiga ee dowladda puntland waxaana ka qayb galay madaxda saddexda gole ee dowladda iyo dhammaan hay-adaha puntland la shaqeeya madaxweyne ku-xigeenka puntland injineer cabdixakiin cumar camey gudoomiyaha golaha wakiilada puntland axmed cali caashi iyo wasiirka qorsheynta puntland shire xaaji faarax ayaa si rasmiga qorshahan u daafuray madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland injineer cabdixakiin cabdulaahi xaaji cumar camey oo ugu horreyn ka hadla shirka ayaa sheegay in shirkan uu yahay qorshihii ugu dambeeyey ee dowladda iyo waxyaabaha u qorshaysan waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka tan ugu qaalisan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iyadoo qof waliba barta uu leeyahay mansabka uu hayo iyo magacuu leeyahay uu ku qaadanayo waa idin salaamay salaam ka bacdi waxaa runtii sharafiyaa inaan ka soo qayb galo shirkan muhiimka ah oo ujeeddadiisu ay ahayd inaynu isla aragno dib eegista lagu sameeyey qorshihii u yaalay dowladda puntland ee shanta sana ahaa oo dib laysugu celiyey saddex sanana laga dhigay si uu ula falgalo ama ula jaan qaado kan dowladda federaalka ama qaranka soomaaliyeed guud ahaan waan ku faraxsanahay run ahaantii wejigii ugu dambeeyey ee dowladda horumarinta ee dowladda puntland oo runtii ku qabsoomaya hadda halkan waxaa laga yaabaa in halkaa lacagyo u fara badan oo ciiddaa ka badan baa ku qoraa marka aad aragtaan aad tidhaahdo war lacagtii xaggee aadee faraha badnaydii la sheegayay lacagtani lacag aanu annagu haddeer jeebka ku hayno ama dowladdu hayso horta marka ugu horraysa maaha ogaada waxa weeye waa waxa aanu rajaynayno waxaani waa qorsha weeye la qorsheeyey aanu nidhi war waxaas baynu heli karraa sidaana waxbaynu u qabsan karraa marka waxay wax waliba ku xidhan yihiin iyadoo ad og tihiin maanta in adduunkao dhani mashaakil ka taagan yahay waxyaabaha aynu ku hedle ee weliba aadka u yar hay-adaha iyuun baynu wax ku qabannaaye waad og tihiin bitrool iyo macdan aynu soo saarro oo wax ku qabsannaa haba yaraatee ma jirto marka berita ka maalin waa afeef weeye waad arkayseen qorshihii siduu u sheegay cabdisamed iyo boqolkiiba afartan iyo shan waa qorshihii lagu talagalay ka qabsoomay taasi micnaheedu waxa weeye wax dowladdii loo dhiibay oo la qabqon waayey ma ahayn qorshihiibaa waxaa ku dhacay dhaqaalihii ay rajaynayeen dhaqaalo ka yar iyuunbaa la keenay haddii suurtagal ay noqon weydo waxaan ku nasiib badannahay marka la eego xilliga iyo dhibta taagan haddii aynu afartan iyo shantaa forty five percent-ka aynu gaadhno waynu nasiib leenahay laakiin dowlad ahaan waxaan ballan qaadaynaa wixii na soo gaadha sidii awalba dalka loo gelin jiray in la gaadho in la sameeyo qorshahanina guud ahaan marka aad isku soo wada xooriso waxyaabaha u leh faa'iidada dadka iyuunbuu ka hadlaya hadday waxbarasho tahay hadday amni tahay haddii ay nooc kasta ilaha dhaqaalaha ay tahay uunbuu ka hadlaya waxaa ku jira qorsayaasha dhaqaalaha waxaa ku jira himilooyinka waaweyn oo ah istaraatiijiyadda aan ku gaari lahayn maamul wanaagga xoojinta ammaanka iyo xasiloonida yani waa uun ammaankii iyo xasiloonida waa waxa buuggan layna siiyee faraha badan ku qoran runtii waana inta uun bulshadu ay u baahan tahay ma dowlad laga eego inay keento horumarinta dhaqaalaha iyo suuqa xorta ah hagaajinta tayeynta waxbarashada iyo daryeelka caafimaadka casriyeynta kaabayaasha dhaqaalaha ee muhiimka u leh dadka koruqaadidda xuquuqda aadanaha iyo sinaanta jinsiga iyo horumarinta dimuqraadiyiinta iyo daadejinta dimuqraadiyadda yacni waa uun intii had iyo jeer aynu isu sheegi jiray oo buuggan weyn runtii lagu soo koobay waxaan uga mahad celinayaa wasaaradda iyo khubrada ee la shaqaysa ee yacni soo agaasintay wakti iyo gudoomiyaha baarlamaanka puntland axmed cali xaashe oo isna hadal ka qaatay ayaa sheegay in nidaamkan cusub ee saddexda sano ee soo socota ay ku shaqayn doonto xukuumadda uu yahay mid lagu horumarinayo ammaanka kaabayaasha dhaqaale iyo arrimo kale
xildhibaanada wasiirada madaxa u n d p iyo dhammaan mas-uuliyiinta kale meesha fadhiya si dowladeed iyo madaxda hay-adaha dhammaantiin waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan ka bacdi waxaan rajaynayaa habkan fiican ee wasaaradda qorsheynta iyo wasaaradaha kale agaasimeyaashooda guud usoo qorsheeyeen nidaamkan saddexda sano soo socota waxaan kaloo aada ugu hambalyeynayaa bulsho meel degan oo maamul leh inay qorsho yeelato qorshahaasi wuxuu u baahan yahay marka hore diyaargarow diyaargarowgeenu uu fiican yahay dhinacyo badan amniga qorshaha horumarinta iyo dhammaan arrimaha aynu ku talagelayno kaabayaasha dhaqaalaha inaynu wax badan ka bedelno waxaana halkan ka muuqata saddexda sano soo socota sababta loo kala jebiyey qorshihii shanta sanaha in la ogaado labadii sanoo hore wixii hirgelay iyo wixii hirgeli waayey maxay hirgeli waayeen arrintaas waxay keenaysaa in wax badan laga faa'iidaysto wixii inoo qabsoon waayey sababtoo qabsoon waayeen haddii aynu isku wacyigelino waxaa dhaceysaa inaynu qorshaheenna hirgelino waxaad waxaasoo dhan waxaa ka muhiimyana ah dabagal in wixii qorshe ah ee inoo yaallay wixii hirgalay waxay ku hirgalaan waa dabagal iyo ku talagal fiicanoo la samaystay haddii wax hirgeli waayeenna waxay ku soo baxayaan in wax laisweydiiyo maxay waxaasu dhici waayeen waxaan aada iyo aada ugu soo dhoweynayaa qorshahan saddexda sano ah oo hadda miiskiina hor yaalla inuu inoo hirgalo kaasoo ku hirgelaya qorshe dowladeed oo diyaargarow leh inaynu runtii la nimaadno waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u hambalyeynayaa wasaaradda qorsheynta oo qorshahan si fiican usoo habaysay wasaaradihii kale oo kala soo shaqeeyey iyo dhammaan ciddii kale oo hay-adaha caalamiga oo hawshaa ka qayb qaatay mar labaad iyo mar saddexaad assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan kusoo dhoweynayaa madaxweyne ku-xigeenka fadhiisufadda
maxamed lakimaan radio daljir garowe
qeybihii dambe ee barnaamijkeena xulashada darjar ayaa la soo gaaray darawaliinta isaga goosha gobollada dalka gaar ahaan gaadiidka xamuulka qaadaha ayaa waxa ay cabasho weyn ka muujinayaan canshuur kordhin lagu sameeyey alaabta saarnan gawaaridaasi hadi goor gawaaridan ayaa la sheegayaa toddobiiyo labaatan ka mida kuwa xamuulka ah inay ku xaniman yihiin xilligan degmada xarfa ee gobolka mudug arrintaasi oo saameyn ku yeeltay dhaqaalaha dalka haddaba qaar ka mid ah darawallada la soo qoray raadiw darjar xasan haykel ayay warrameen annagu waxaan kasooqaadmeel boodasarka ka soo qaadnaa waa garta waxaa ka mid tihiin darawalada isaga guushta iyo ganacsatada gaadiidka ha gaadiidka gobolada isaga guusha haye canshuurtaas oo ah markaana soo degta gobolada aan la qabin oo gobolka midug gobolada kale markaan rag u qaadno annaga aan lacag go-aan ka qaadaa oo go-aano qoondaysan ma garata gobolka mudug waxaa waxa waxaa gawxadaar ku ah markaan soo istaagno kusoo istaagno kastanka xarfo iyo kastanka bacadweyn waxaana loodhanayaa shiraaca baabuurta dhulka dhiga ma garad shiraaca markaa dhul waxa loodhanaya alaabta gaari saar waxaa laydin canshuurayaa sidii alaab ka timid waqooyi iyo meesha la iyo iyo iyo iyo xamar loodhanayaa shay shay baa laydin tirinaya ma garad balkaa waxaa gaarigu lagu haysaa saddex habeen laba habeen afar habeen baabuurta noo taalaa ma garad annagoo aan wada haysan dadkaa baaba ama baawurtacandhooyinka iyo maagsa naga jibisa iyo iyo dhambacaha ma garata
waa garta yaa tahay marka cidda sidaa samaynaysa cidda waxaa samaynaysa waa waa maaliyadda iyo dowladda hoose
waa garta marka bal sharaxaad ka bixi qaabka cashuurtaasi kaga qaado
qaabka cashuurta kaga qaado waa waa sidii alaabta ka dhigta ka dhigto kalena balaa cansur kalena kasoo cansuraan gobolka markaan garow usoo qaadno qarra u qaadno lacag dowladda hoose lacag yar waxay qaadaa dejinay qaadaa maaliyaddan waxa qaada tirafo yar oo lacag siris waxay qaada macaash macaash oo yar ay qaada ma garata oo qoomdaysan ma garata oo aan qofka ninka darawlka iyo ninka kastanka jooga midna aysan aysan isugu imaanan oo lacag cadifaan ma garata waa garta marka alaabta labada labada kastan habeen waxaa laga qaadaya shan milyan habeen saddex milyan habeen habeen toban milyan ma garata waa garta lacagtaa wax carifan maaha waana soo kadhay wadama haysano lacagta raashinkaan soo alaabtaan qaadna waxaan ku qaadnaa isqad baan ku qaadnaa lacagta waxaan la kaga qaadaa mid aan alaabta alaabta saar lacagaysa guyin baa la oranaya soo qaada ma garata waaya ameen kasta waana laku dilaa dawladda waana la ka laaya waana la ka xiraa ma garata waaya marka maxay tahay waxay canshuurayaan oo ay kala qadqaadayaan
canshuurta walaal waxay kala qaadayaan waa canshuur aan xadisnay gobolada kale iska jirin gobolka midug keliya artaa ka jira wey gobolada kale lama qabaan arda canshuurtaas
waaya alaabta maxay tahay marka
alaabta la kala canshuuraya waxaa laleeyahay raashinka gaar baa lagu canshuuraya markaa nadka jira raashinka acid gaar baa lagu canshuuraya lacag gaar laga qaadaya go-aan laakiin alaabta bagash gaariga lagu arkaba waxaa lagu lagu dhaqmayaa waxaa inama madaxaaga ka heli karin waa qof wuxuu doona ku oranayaaba
waaya marka arrinta makala hadasheen oo in baabuurtii lasoo cashuuray arrinta waa kala hadalay dalawintana laka xiray ganacsatadii iyo dawladdii familigan ma garad waaya ilaa iyo hadda intee gaadiid ba gaaraysaa inta arrinta u xaniban oo kale ilaa hadda gaari waxaan gaarin labaatan iyo labaatan dhowr gaari baan hadda waxayna ba- meel u taala meesha yaala xa- yaala xarfa yaala
waa gartay een, wasaaradda maaliyadda oo kale iyo een, xiriir ma la samaysteen
wasaaradda maaliyadda waa la samayn xiriir go-aanka marka warqadan warqadan loo qoray waxaana loo qoldeen waana loo ogeyn ma garata haye kadibna heshiiska waa noola baxda ma garata waa gartay warqadii qaran baan nagu haysanaa gaari walba iyo qiime lagu heshiiyey ama bagaasha sida ama ra- ama ama- ama ama kana sidee
waaya hadda marka maxaa idin qorshaysan maxaa yeelaysaan hadda waxaa noo qorshaysan inaan barkeeda oo la ilaa aan xal helino
waaya gaadidna oo la haye yaa kugu haddii dhow dowladda dowladda codsiga iyaga dowladda haddii qaadi weynana dowladda wixii mas-uuliyad ka yahay dowladda iska- iska iskale maxaa waxaa fariin mas'uuliyadda marka wasaaradda.
wasaaradda oo kale maxaa fariin u diraysaan wasaaradda fariin waxaa u dirnaa arrinteeda inay deg deg deg ugu jawaabto hadday ka jawaabi weydo wixii mas-uuliyada oo meesha ka dhacaya dowladda ayaa iskale dowladda
waaya yaa kugu dhow oo kale iigu dhibaysa kaa kale aan ku dhibaya nin kale waxaan ku dhibaya nin kale yaa- sharmaaka cawal guus baa ku dhibaya haye
asalaamu calaykum calaykum assalaam een, shan marka haye bal waxaa faahfaahin ka bixisaa bal canshuurahan iyo qaabkan kaga qaado iyo cabashadiina waxay tahay
adeer xasuurahan horta waa sida ninka hore ku sheegay kowde haye
annagu waxaanu ka shaqaynaa dekedda boosaaso gobolada puntland baanu ka shaqaynaa waa gartay
gobolka marka waxaanu ka cabanaynaa gobolada waa ka duwan yahay degmooyinka waa gartay
sidii alaab ka timid macnaha wadanka ka koofo ka timid ama waqooyi ka timid baa macnaha kareefada dekeda loola adeegsanaya waa gartay
waa qaab noocaas waayo idinku marka hore gaadiidkiina sooma cashuurneen
gaadidku cashuuraya dekadii baa soo qaadaya alaab
way hadduu cashuuran yahay oo waraaqiya aa wadataan marka maxaa keenaya in cashuuro kale oo haddana la qaado cashuuraha loo labaad oo waxa macnaha kartoon iyo bagaafilka lacagcadal oo kale baan haysata
waayo markaa ma jireen awal canshuuro noocan oo kale ah inaad bixin jirteen oo kale
awal wax waa- waa bixi jireen laakiin qaabab waxaysan oo macnaha waxay u bixi jireen macnaha aan ahayna qaabka hadda ah qaab fadhiyo diritaay oo macnaha cashuuro xadisanaayo aan ahayn baa wax u bixi jirin haye hadda qaabkan waa sidee
qaabka macnaha waxaa ka daba yimid macnaha gaariga internet hadda waa qaab kale toban badan lagu sido ama raasin sido wixii waa lakala cashuurayaa raasinki markii la yihahdo hala cashuuro waa lacag yar aan badnayn bagaashka markii la yihahdo hala kala cashuuro wixii bagaashka qiimada lagu bisalay kartoonba qiimo wixii adigu wax faaida badanayay macnaha waa la kala qaadqaadaya miya ha
waa gartay marka waa halkee een, meeshaas een, baabuurta sidaa looga cashuurayo
ka tagaxa
waa gartay een, marka hadda een, maxaad baaqa u direysaan marka wasaaradda arrimaha een, maaliyadda oo kale
wasaaradda waxaanu leedahay macnaha arrintaas heshiiska hore ay macnaha naga qaadatay oo ay nooga baxday warqadooda nu haysano inay macnaha qaadka hore aanu ku heshiinay macnaha siso way aad baa mahadsantahay yaa kale u dhiibata
iyagu saddex mid ah ha walaal soo dhawow een, maxaa ku dar leed inta asxaabta ay sheegtay walaale waxaan ku darayaa intaasi een, annaga horta gaariga rarka wuxuu ka soo qaadaa dekada boosaasood Mhm, dekada boosaasood marka rarka dunta laga dejiyo kiish iyo kartoon baa loo canshuuraa mhm.
kiish iyo kartoon markii loo canshuuro xoolahaas kiish iyo kartoonka loo canshuuray dowladda puntland ad- marka ay ku dhex degayaan oo dowladda puntland ay u socdaan waxaa lagu leeyahay isbaalada boosaaso transiig bay ka qaadataa way soo socdaan tuulooyinku waxay ka qaataan iyo de- magaalooyinka kale horumarin bay ka qaataan waa gartay
Een, gobolka mudug marka soo galno baa sidii gaari ama waqooyi ka yimid ama ka yimid koonfur ka yimid baa waxaa lagu dhahayaa kiish iyo kartoon baa lagu canshuuraya war xoolahani dekadii boosaasood bay kasoo degeen kiish iyo kartoonna dekadii boosaasood baa looga canshuura ilmaa rayaalow naga daayo dhibaatada hana keenine
waayo marka jiraayo ma ay kaa asmacayaan waxay ku leeyihiin adeer gacdi waa shuruuc la dejiyey een, waa lagu canshuuraya kiish iyo kartoon markaasi waxay kaa qaadayaan lacag aan caqliga geli karin oo xitaa dekada hadday rabto laftirkeedaba aan kusoo bixinba gaariga xunkaa waxa uu wadaa
waayo marka Een, masakin bixinaysaa marka shidaalkiini iyo transitkiini M- ma iska kaaya bixinaysa annagii oo gaa- maalin walba waddadii ay baaba naga tahay oo sicsan oo rafaadsan oo intaa u dul qaadanaynay waddada oo dowladda puntland aanu islahayn intaas dowladdiina ha soo kabatay bal u kaadiya laamiga ayadaa idiin dhisi doontay u kaadiya oo xitaa lacag maalin walba buldooyin nala kaga qaado oo maalin kasta aanu lacag bixin cusriga yimaadaba baabuurtaa lagula socdaa waxa la hada dhibaatay timaada dowladda puntland waxay kula socon lahaa baabuurta haddana baabuurtiibay ciqaabta ah oo ciqaab aniga laftirkayga kula hadlaya habeen dhaweyn intana nimid meesha baa waxaan li waxaan u nimid si qarxnala kugu canshuuri jiray qaab ka duwan baan u nimid oo la leeyahay shay la idiin dhaafi mayo shay shay baana la idinkaga tirinaya markaasaan waxaan ku niray annagu ma canshuuranayna gaadiidkayga halkaas inoo olaanayan dowladda mas-uuliyiinta loo yimaadaan hana arkaan baan nidhi intii aan mas-uuliyiintii sugaynay baa shabaqada inta naloo keenay shabaqada nala ku guro waa nala xidhxidha waxaa nala ku xidhay wax dambiya midna aanu geysan isbaaro aanu dhigan buuq aanu samayn wax aanu samayna aysan jirin waxaana naloo xidhay wax kale ma aha gaadiidkan lacagta aad ka qaadaysaan nimankan haday gaadiidka aan baabuurtuna way la dhiganaysaa ee intaysan nimankan baabuurta aysan la dhigan nimankan xidxidha
waayahay marka gaadiidka hal dar halkaa ku xaniban tiradooda intee gaaraysaa abow toddobiyo labaatan gaari w gaadiidka meesha yaalla oo bagaash siday toddobiyo labaatan bagaash iyo raashin jiraan waa gobolka ee gaalkacyood gaadiidka socda oo dhan meeshay wada taagan yihiin meeshayna dhooban yihiin maalintii hore oo aanu barta dhoobanayna oo nala xirayna go-aan iyo heshiis baa nala kusoo fasaxay oo la yidhi gaadiidka lacag cayiman baa laydinkaga dhigayaa lacag cayimneyd waa nala kaga dhigay waraaqaha la siiyey markaanu la nimid waraaqihii baa nala ku diiday
hadda maxaa idin qorshaysan yaal hadda maxaa idin qorshaysan marka idinka darawliintiina
annaga yacni waxaa noo qorshaysan dowladda puntland haddii aysan arrintan aysan wax ka qaban oo si deg dega aysan wax uga qaban annaguna sida nala gudboon baanu ku dhaqaaqaynaa wixii meeshaa ka yimaadana dowladda puntland baa qabta darawallada gaadiidka xamuulka qaada oo wariya xasan haykal u warrameeyey ayay kuwaasi ahaayeen guud ahaan barnaamijkii xulashada daljir oo idin ka imaanayay magaalada muqdisho ayna idiin sahashay shirkadda isgaarsiinta ee golis intaas ayaan maanta ku soo koobayaa waa soo saaridii tabintii maxamed cabdulaahi cali kooshin idin kala hadlaya magaalada muqdisho oo dhammaantiin idin leh amaano allah